sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay qarax lala beegsaday shaqaale u dhashay dalka isutaga imaaraadka carabta weerarka ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo dowladda soomaaliya ka tirsan iyo qof shiciba iyada oo dhaawacena ay soo gaareen dad rayida haddaba faahfaahinta weerarka ayaa caashe ibraahim caashacuud ay ka wareysatay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste isbitaalka xoogga agagaarkiisa ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina qarax ayaa lala eegtay shaqaale ka tirsan imaaraadka carabta shaqaalaha waxaa gelbinayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo la shaqeeya shaqaalahaasi imaaraadka carabta baabuur noohaa ayaa isku qarxiyey baabuurkii ay saaraayeen ciidamada dowladda ee ilaalada u ahaa shaqaalaha imaaraadka carabta waxaana halkaasi ku geeriyooday laba ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhaawacyadii qaarkood markii loola cararay cisbitalka mid kamida ciidamadii dowladda ayaa sidoo kale haddana cisbitalka ku geeriyooday guud ahaan marka dhimashadu waa saddex ciidamada dowladda ah oo halkaasi ku geeriyootay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen waxaa jira dad shacaba oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu dambeyn goordhow waxaa iskor taagay maydka wiil foorna ka shaqaynayo isagana dhexda ka kala go-ay oo kamid ahaa shacabkii goobta ku sugnaa waxaa jira dad qaxootiya oo qaraxu ugu galay meelihii ay joogeen laakiin lama oga dadkaas qaxootigaa siday wax u gaareen goordhow iyana waxaan gaaray cisbitalka madiina oon u raacday ambalaska oo amiin ambalas halkaasoo aan kula kulmay hooyooyin badan oo dadkoodii ay wax soo gaareen marka mashaqo intaas leeg ayaa maanta ka dhacday agagaarka cisbitalka xoogga ee magaalada muqdisho waxaad qoyska ka warantaa waxaad sheegtay in qaraxaasi lala beegsaday shaqaale ka tirsan imaaraadka carabta oo magaalada muqdisho jooga iyo askartii galbinaysay shaqaalihii imaaraadka carabta maxaa iyaga soo gaaray shaqaalihii imaaraadka carabta ilaa iminka wax soo gaaray ma jiraan laakiin waxa dhibaatadu ay soo gaartay waa ciidamadii gelbinayay ee dowladda federaalka kuwaasoo saddex kamidana ay geeriyoodeen halka saddex kalena ay dhaawacmeen weliba waxaan kor istaagay meydadkii askartaasi iyagoo dhulka yaallan kor tegay waxaan wada soconay rag badan oo saraakiila oo ka tirsan ciidanka dowladda inagoo goobtii ku sugan ayaan haddana sidoo kale waxaan la kulanay wiil la garan waayey oo la sheegay in foorna meesha ah uu ka shaqaynayay wiilka hooyadii iyo qaraabadiisi iyo dadka kale markii aad ay u baarbaareen waxay ogaadeen inuu wiilkoodu yahay isna ambalaski ayaa lagu soo qaaday oo ilaa cisbitalkaan usoo raacay si aan ula kulmo halkaasi dhaawacyo kale so intaan kuu sheegay waa inta la hubo dhimashada iyo dhaawaca waxaa dhici karta dad kale oo dhintay oo aan la ogaan karin ama dhaawacmay waayo qaraxyadu waxa ay gaareen sida laleeyahay xero barakacayaala oo goobta ku dhow oo dadku firirkii ugu galay waxaad qoysta mar kale iga warantaa shaqaalahan imaaraadka maxay ahaayeen maxayse ka shaqaynayeen caasha oo imaaraadka carabta sidaad ka warqabto magaalada muqdisho shaqooyin badan ay ka qabtaan howla dhismo way badan yihiin waxyaabaha ay qabtaan marka si cayiman uma ogi shaqaalahani waxa ay qabanayeen laakiin inay imaaraadka imaaraadka carabta ka tirtanaayeen magaalada muqdishona ay howlo samafal u joogeen ayaan ogahay oo qura hadda ad ila hadlaysa xaggee ku sugan tahay hadda aan kula hadlayo waxaan ku suganahay cisbitalka madiine gudihiisa sidoo kale waxaad qoysta bal ka warantaa qaraxaasi ismiidaaminta ah gaarigii geystay waxaad isheegtay inuu ahaa gaari nooha ah laakiin dadkii gaarigaasi la socday ee isqarxiyey iyagu ma la aqoonsaday lama aqoonsan gaarigii isqarxiyey wuxuu noqday carkaatiqaha dhulkuu ku darmay lama ogaan karo isaga dhan wuu burbur aaba u burbura baaba-ay gaarigii caasho marka waxba lagama ogaan karo laakiin gaarigu inuu ismiidaamiyey keliya ayaa la ogyahay waxaa fiyow oo xoogaa qayba ay iska haystaan gaarigii cabdi uu soo weeraray gaarigaasi oo ciidanka askartu ay saaraayeen ayaa isagu ay in badan ka fiyow yihiin waxaad markaa ka warantaa dawladda ma ka hadashay weerarkani ilaa iminka caasho markaan kuu soo koobo laamaha amniga ee dowladda federaalka kama aysan hadlin qaraxan laakiin qaarkood markaan xiriir la sameynay waxa ay noo sheegeen inay ku jiraan tirakoob oo saacadaha soo socda ay hadli doonaan balse ilaa iminka ma jirto waxa qala oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalka ee ku saabsan qaraxan ka dhacay maanta isbitaalka xoogga afaafkiisa hore waxaad markaa ka warantaa qoys waxaad ii sheegtay in markiiba adigu aad gaartay goobtii qaraxa uu ka dhacay maxaa sidaa markiiba kuugu suuro geliyay inaad goobta sidaa u gaarto caasho qaraxa dadkii ugu horreeyey oo maqlo ayaa ahaa meel ku dhow goobta qaraxu ka dhacay ayaan ayaan joogay markii qaraxu dhacayay waxaan joogay isgeeska lambar afar qaraxuna wuxuu ka dhacay isbitaalka xooga waa ka warqabi kartaa intay isku jiraan masaafada isla markiiba waa soo aaday goobta qaraxa isla markiina waxaa ii suura gashay inaan kor istaago meydadka iyo sida ay wax u dhaceen indhahaygana aan ku daalacdo dhibaatada meesha ka dhacday goobtii qaraxa uu ka dhacay hadda waxaad ii sheegtay in ay ahayd agaarka isbetelka xoogga ee magaalada muqdisho ku yaala hadda goobtaasi waa sidee goobta waxaa ku sugan ciidamada dawladda federaalka haddii ahayn lahaayeen booliiska iyo nabad sugidda goobtu way xiran tahay ciidamadii amnigaa ku sugan welina baaritaanaa ka jira goobta iyo agaarkeeda inkastoo dhaawacyadii iyo meydadkii meesha laga daadgurayay kaasi waxa uu ahaa waryahayaga magaalada muqdisho xasekaafi cabdiraxmaan qoyste oo qadka taleefonka washington ugu waramayey waryahayaga caashe ibraahim aadan cashicuud isagoo ku sugan magaalada muqdisho maxamedow intaynaan weli ka bixin wararka ku saabsan magaalada muqdisho ibraahim xasan daandore oo haatan stuudiyaha inala jooga ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya maxamed yuusuf cismaan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
waa mahadsan tahay runtii waxaan leenahay waa nasiib darro in shacab soomaaliyeed oo sooman oo dhiba yani ku jira bishii barakeysneed in kooxda usoo qalab qaataan inay shacabka dhibaateeyaan waxaa maanta degmada hodan agagaarka fagaarihii tarabuunka meesha loo yaqaanay waxaa ka dhacday baabuur ciidamada amniga ay ku daba jireen oo waxyaabaha qarxa laga soo buufiyey oo baabuur yar ah oo ay ciidanku hogtiisa siiyeen markaasna taarigadiisa saareen oo dhammaan isgeysyada iyo laga raadinayay maxaa la yihahdaa jeedka iyo xaafadaha waxaa lagu arkay agagaarka tarabuunka ciidankii ayaa baabuurkii ceydsaday baahigii oo socda ayaa waxaa ka yimid baabuur socota oo kolonyo ah markuu xukumi waayey sbiidka gaariga uu ku waday line aan linekiisa ahayn oo galay gaarigii marka gaariyaasha ku dhacay waa uu qarxay runtii khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maxaa iga sheegi karaysaa oo dhimasho ama dhaawac inkastoo ay weli tahay oo aan la kala saari karin oo hadda ay dhaceen saacaddaana kula hadlayna joogno waxaa runtii aan aragnaa dhimashada dad shacaba oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ilaa laba qof aan ujeedno iyo dad badan oo dhaawac ah meesha waxaa ka dhow suuq baa ka dhow oo tarabuunka la yiraahdo oo suuq yar ah oo dadku ay isugu yimaadaan waana xilli ramadaan waana xilli duhur ah sidoo kale waxaa jirtay in ay dad badan oo b lka baabuurka loo yaqaano meesha maraya ay ku dhaawacmeen waana dhibaato waa in ummadda soomaaliyeed xilligan ramadaanka ay la aadaan qaraxyada noocaas runtii waa wax aada looga xumaado baabuur kasta oo ay soo buuxiyaan waxyaabaha qaraxa kasoo buuxiyaan ciidanka amnigu way ka warqabaan oo ayagoo la raadinaayo ayuu mar kasta soo galaa dadka dhaawaca waxaa u gurmaday gurmadka deg dega ambalaaska boliiska soomaaliyeed iyo ambalaaska gobolka banaadir waa la qaaday haddaana kula hadlayo qaar badanaa la qaaday qaarna haddaa la qaadaya tirada rasmiga ah inta ku dhaawacantay iyo tirada rasmiga ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee soonnaa ee shacabka ahaa ee ku naf waayey maxaa la yidhahdaa qaraxaasi dibaan kasoo sheegi doonaa oo isbitaaladii iyo tiradii ayaa socota number saxa ayay hay-adaha amniga dib kasoo sheegi doonaan anagoo hadba fiirinayna wixii soo kordha maxaa yeelay dad dhaawac ahaan lagu qaadaa laga yaabaa inay dhintaan oo maadaama ay wuxuu ay ahaayeen qarax dadkuna ay ku badnaayeen meesha ay maraayeen ama qaar socday ama qaar gaadiid watay marka si rasmiya tirada mar mar dambaan soo sheegi doonaa qaraxyo ayaa marar saas u dhaca marka dadku waxay isweydiinayaan sirdoonkiina maxaa arrintaas ka dhigi lahayd iyo dabagelkiina waxaan leenahay sirdoonka soomaaliyeed wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsanayd wuxuu marayaa in la ogaado oo aan ka ogaano xogta gudaha cadowga inaan xog badan ka ogaano gaari kasta ay soo diraan oo ay rabaan shacabka inay ku dhibaateeyaan hay-adaha amniga iyo cidda ay qusayso way ogyihiin sirdoonkeena maanta wuxuu marayaa baar dheere oo aada ogtihiin cadowga inuu gacanta ku hayo ugus in sirdoonka soomaaliyeed ay ka fuliyaan ayagoo jooga oo lugeynaya inay gudaha ka fuliyaan in cadowga ay kala ay kula diriraan oo ay ku taageeraan cadowga oo shiraaya ee baar dheere ee ciidanka amnigu howlgallo ka fuliyeen ay ku dileen horjoogayaal fara badan sirdoonka soomaaliyeed maanta meesha ugu fiicneed ayuu runtii marayaa waana laga warqabay dhibaatadaas ummadda ay la damacsan yihiin kii cadaado ay kaay rabeen inay ku qarxiyaan ciidanka amnigu afar beri ka hore sidoo kale maxaa la yidhahdaa kii shibis garoonkii kubadda cagta ee dhalinyaradu ay ku dheesho waa la ogaa kan har maantana way ogaayeen hay-adaha amniga fataraha ay ogyihiin iyo dhibaatada cadowga uu damacsan yahay ogyihiin meediyaha kama sheegaan ayagaa isgaarsiiya markii la ogaado gaarigaas waa laga hortagaa meelaha lagu sheegay inay aadayaan ciidanku way ka hortagaan oo way sameeyaan kahortegid fara badan mid intaana waxaa lagu gaaray dhibaatada shacabka ee la ganacsanaayana ka weyneyd waxaa lagu gaaray waa wadashaqeynta iyo kahortaga sirdoonka iyo hay-adaha amniga iskaashanaya ay sameeyeen waa sidee hadda meesha qaraxa ka dhacay waa sidee xaaladda macaadi kusoo noqotay daandirayooda meeshii wax ka dhaceen weli waa joognaa in laga qaado gaarigii burburay maxaa la yidhahdaa dawladda hoose ee xamar ka nadaafadii iyo in meesha ay kusoo noqoto meel dariiqi meel la mari karo in laga dhigo qaraxan wuu dhacay gaarigiina wuu burburay burburkii ninkii iyo hindihii dadkii ninkii gaariga waday ee isqarxiyey ee naftiisa haligay iyo dadkii oo dhaawacay dhiigoodii ayaa dawladda hoose ee muqdisho nadeysanaysaa markii ay dhameeyaanna in kadib uu furmi doono haddii alla idin kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a washington jooga ibraahim xasan daanduri